dadka badanaa markay helaan xogta muhiimadda ay leedahay ku deeqidda xubnaha jidhka kadib marka ay dhintaan waa ay aqbalaan inay ka mid noqdaan dadka ku deeqaya xubnahooda balse badankood ma qaataan tallaabooyinka looga baahan yahay inay markaasi si buuxda u fuliyaan dor helen obdam madaxa qaranka ee xubnaa ku deeqidda ayaa sheegtay inay fududahay qofku inuu xubnihiisa ku deeqo waxayna sheegtay intaasi ay qaadato tallaabooyin aada u kooban iyadoo arrintaasi qaaxaysana waxay tiri laba arrimood weeye midda ugu horeysa waa isu diiwaangelin inaad ka mid tahay dadka xubnahooda doonaya inay ku deeqaan goobta diiwaangelinta ku deeqidda xubnahana aad iska diiwaangeliso arrintaasina aad ayay u fududahay arrintaas waxaa laga samayn karaa haatan online-ka waxaad ka samayn kartaa w w doj donate life doj gav doj a u daqiiqado yar ayayna kugu qaadanaysaa tallaabada labaad waa inaad ku wargelisaa go'aankaagaasi qoyskaaga kuna wargelisaa dadka qaraabadaada ah inay ogaadaan in go'aankaagaas ah ku-deeqidda xubnahaaga haddii aad dhimato inaad adigu ku qanacday qaadatayna ogaanshaha ay ogaanayaan qoyskaagu go'aankaasi waa muhiim sababtoo ah kadib marka aad dhimato cidda go'aankaaga leh waa iyaga sidaa darteedna waa in ay la socdaan arrimahagaasi dor helen oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay tiri markasta qoysku waa qayb ka mida go'aan qaadashada marka qofku uu isbitaalka ku dhinto haddaba marka xubin ku-deeqiddu ay meesha soo gasho waxaannu weydiinaa in ay oggolaansho noo siiyaan qofka dhintay wixii uu horay u oggolaaday ahaana in uu xubnihiisa ku deeqay waxa ugu adagna waa marka qoysku ayna ka warqabin arrintaasi qofkii ay jeclaayeen ee dhintay uu oggolaaday xaaladdaasoo kalena markay timaaddo qoysku inta badan waa ay diidaan in go'aankaasi ay oggolaadaan taasoo ah run ahaantii arrin aad u muruga badan doctor helen ayaa intaasi waxa ay ku dartay in dadku ay inta badan u maleeyaan inay adag tahay in la noqdo qof xubnihiisa ku deeqa waxayna sheegtay in saddex dalool meel dadka austraaliya ay iska diiwaangeliyeen inay ku deeqaan xubnahooda waxaanse jecelnahay ayay tiri inaan helno tiro intaasi ka badan oo isdiiwaan gelisa sida caadada ah dadku waxa ayna ooga midka noqonin xubinnimada inay xubnahooda ku deeqaan waa inayna gelinin in ay ka fikiraan arrintaasi ama ayba wakhtiba u heli waayaan ka fikiridda arrintaasi in qofku wakhti geliyo kana fikiro sida uu ooga mid noqon lahaa dadka ku deeqaya xubnahooda waxa ay tahay arrin badbaadinaysa amaba kor u qaadaysa nolosha dadka iyagu la dhiban cudurrada sida gabadha la yidhaahdo sameema xaaladdeeda oo kale iyadoo yar ayuu cudur ku dhacay kaasoo keliyaha ka naafiyey iyadoo haatan ay jirto soddon iyo kow sano keliyaheedana waxaa laga dhaqaa shan koor toddobaadkii gabadhaasi haddii ay heli lahayd keli waxay u badan tahay in nolosheeda ay wax badan iska beddeli lahayd sameema ayaa laf ahaanteeda ku taamaysa in haddii ay keli hesho ay noqonayso qof iyadu marka ugu horraysa wax isku tarta marka xigtana bulshadeeda wax ku tarta iyadoo jecel inay waxbarashadaa sii wadato noqotana kalkaalisa caafimaad doctor helen ayaa sheegtay haddii ay noqoto wakhtiga la fulinayo qaabka qofka dhintay xubnihiisa looga bixinayo in si taxadar badan arrintaasi loo sameeyo waxayna sheegtay in qalitaankaasi ay fuliyaan takhaatiir khibrad aad u dheer u leh arrimahaasi waxaana loola dhaqmaa ayay tiri marka meydka la qalayo si xushmadi ku jirto waxaana loola dhaqmaa ayay tiri marka meydka la qalayo si xushmad leh oo aan suura xumayni ku jirin doctor helen ayaa sheegtay in suguudiimuhu ay taageerayaan in xubnaha lagu deeqo sababna loo noqdo in la badbaadiyo nolosha dad fara badan oo iyagu markaasi aad oola ilxun jirooyin dhinaca kale doctor helena waxa ay sheegtay in qoyska qofkooda dhintay uu xubnihiisa ku deeqay in sida austraaliya sharcigoodu dhigayo in ayna ogaan karin cidda la siiyey xubnihii qofkoodii dhintay sidoo kalena qofka xubnahaasi loo geliyo isaguna ma ogaan karo cidda xubnihiisa uu qaatay qaraabadiisa iyo ehelkiisa ka hadhay balse waxaa jiri karta jid kale oo ay ku xidhiidhi karaan labadaasi dhinac balse waxaa jiri karta jid kale oo ay ku xidhiidhi karaan isagoo qofka xubnaha loogu deeqay uu u tabin karo mahadcelin qoyska iyo qaraabada qofka xubnihiisa loo geliyey iyada oo ay gaadhsiinayaan warqaddaasna dadka ka shaqeeya arrimaha ku deeqidda xubnaha arrinta ku-deeqidda xubnaha ayaa ah mid haatan aad loogu boorinayo bulshada austraaliya inay ka qayb qaataan iskana diiwaangeliyaan waaxda qaabilsan ku-deeqidda xubnaha ee austraaliya taasoo looga gol leeyahay in lagu badbaadiyo korna loogu qaado nolosha kumanaan dhibanayaal u ah xanuunno kala duwan rajo weynna ka qaba inay maruun helaan xubno lagu deeqay oo markaas iyagana noloshooda lagu badbaadiyo